laawintii cutubka labaad oo markii qof qurbaan hadhuudh ah rabbiga u bixinayo qurbaankiisu ha ahaado bur oo waa inuu saliid ku shubaa oo fooxna saaraa oo isagu ha u keeno wadaadada wiilasha haaruuna oo cantoobo muggeed ha ka qaado burka iyo saliidda iyo fooxa oo dhan oo wadaadku xusuus ahaan meesha allabariga dusheeda ha ugu gubo waayo waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoonwa oo wixii qurbaanka hadhuudhka ka hadhana waxa iska leh haaruun iyo wiilashiisa oo waa wax ugu wada quduusan qurbaanada rabbiga ee dab lagu sameeyo oo markaad bixinaysid qurbaan hadhuudh ah oo foorno lagu dubay ha ahaado moofo aan khamiir lahayn oo laga sameeyo bur saliid lagu daray ama canjeero aan khamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay oo haddii qurbaankaagu yahay qurbaan hadhuudha oo digsi lagu dubay ha ahaado bur aan khamiir lahayn oo saliid lagu daray waa inaad cadcad u kala jejebisid oo aad saliid ku shubtid waayo waa qurbaan hadhuudha oo haddii qurbaankaagu yahay qurbaan hadhuudha oo birdaawe lagu dubay markaas ha laga sameeyo bur saliid lagu daray oo qurbaanka hadhuudhkaa oo waxyaalahaas laga sameeyey waa inaad rabbiga u keentaa oo waa in wadaadka loo dhiibaa oo isna meesha allabariga ha keeno oo wadaadku qurbaanka hadhuudhka waa inuu ka qaadaa intii xusuusta ahayd oo meesha allabariga dusheeda ha ku gubo waayo waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon wa oo wixii qurbaanka hadhuudhka ka hadho waa in haaruun iyo wiilashiisu iska lahaadaan oo waa wax ugu wada quduusan qurbaanada rabbiga ee dab lagu sameeyo qurbaan hadhuudh ah oo aad rabbiga u bixinaysaan waa inaan khamiir lagu samayn waayo waa inaydaan khamiir iyo malabtoona sidii qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo u gubin iyaga waa inaad rabbiga ugu bixisaan sidii qurbaan midhaha ugu horreeya ah laakiinse waa inaan meesha allabariga loogu dulgubin caraf udgoon aawadeed oo qurbaan kasta oo ah qurbaankaaga hadhuudhka waa inaad cusbaysaa oo waa inaadan innaba u oggolaan in cusbadii axdiga ilaahaaga ay ka maqnaato qurbaankaaga hadhuudhka qurbaanadaada oo dhan waa inaad cusbo la bixisaa oo haddaad rabbiga u bixinaysid qurbaan hadhuudh ah oo midhaha ugu horreeyaa qurbaankaaga hadhuudhkaa oo midhaha ugu horreeyaa waxaad u bixisaa sabuul qoyan oo la dubay oo la tumay oo waa inaad saliid ku shubtaa fooxna saartaa waayo taasu waa qurbaan hadhuudha oo wadaadku waa inuu gubaa intii xasuusta ahayd oo qaarkeed ha ahaado hadhuudh tuman qaarkeedna ha ahaado saliiddeeda iyo fooxeeda oo dhan waayo taasi waa qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo